barnaamijka dhakhtarka weydii ee maatana wuxuu qayb ka yahay barnaamijka isku-xirka caafimaadka afrika ee ka baxa idaacaddan v o a cudurka dabaysha ayaa waxa uu ku dhacaa da' kasta yar iyo weynba hase ahaatee waxa uu aad ugu badan yahay carruurta ay da'doodu ka yartahay saddex sanno kuwaasi oo tirakuub lagu ogaaday in boqolkiiba konton ay noqdaan dadka cudurka uu ku dhaco calaamadaha lagu garan karayo cudurka dabaysha ayaa waxaa ka mid ah qofka oo qandho ama xumad yeesha tabardarro iyo daal qofka ku habsada madaxa oo xanuunaa iyo iyadoo lagu arko qofka mantag iyo hunqaaco badan qoorta xaglaha iyo xusullada oo iyagu xoog darreeya ayna ka soo muuqdaan astaamo curyaannimo sida la ogyahay laba boqol oo qof oo cudurka dabaysha uu ku dhaco ayaa hal qof waxa uu noqdaa mid curyaana oon la baxnaani karaynin waxaana inta badan uu ka naafoobaa xagga lugaha qiyaastii shan ilaa iyo toban ka mid a dadka iyagu ku curyaamo cudurkaasi dabaysha ayaa geeriyooda kadib marka cudurku u naafeeyo muruqyada neefsashada ama sambabadooda oo qofku u gaarsiiyo heer uu neefsan kari waayo ama uu cabirmo doktor idriis xaaji nuur maxamed oo qaabilsan xanuunnada carruurta kana shaqeeya wasaaradda caafimaadka ee somalilan ayaa iigu marti ah barnaamijka dhakhtarka weydii waxaana dhegeystayaasheenna ula soo xiriiray barnaamijka ay qaarkood weydiinayaan dhakhtarka su-aalo la xiriira cudurka dabaysha iyo kuwo kale oo carruurta ku dhaca edel cali cumar su-aasha ugu horeysan dhakhtarka weydiinaya waxay tahay cudurka dabayshu waa soo noqnoqdaa kaama tallaalka inaan si saxa loo qaadan ise nidaamka loo tallaalayo carruurta ayaa
doctor idriis xaaji waxaa ugu wacan tallaalka doonyada horta waa tallaal afkaa laga qaataa horta imika kan imika soomaaliya iyo adduunyada inta badan la siiyo ka saddexaad afkaa laga siiyaa marka waxa weye waa wax fududoo dhibcaa marka taabashadiiba labada aan la gaarin meelihii loogu talagalay in la gaaray carruurta shan jirka ka yaara weliba ayaan la wada gaaray oo qaar baan tallaalka in la gaarsiin markaa shaygu waxda haddaan tallaalka la gaarsiin waxaa laga yaaba dee dadkaa laga tegay in xanuun ku dhici karo doctor idriis xaaji intee la-eg oo goojo ah ah qofka afka laga sii karaa daawadaas dabaysha laba dhibcood baa la siinaya laba dhibcood laba goojo laba dhibcood baa la siinaya oo afka loogu shubaya bismillahi rahmaan rahiim marka hore waan salaamaya dhammaan dawda b v o a laantaabka soomaaliga waa kaa qaadnay soo dhowow doctoorka sharafta le doctor idriisa waan salaamaya magacayga waxaa la yidhahdaa injineer boorow waxaan joogaa waddanka kenya gaar ahaan helyaha qaxootiga dhadheer region cam khaasatan herada qaxootiga naga hadlay waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aashayda doctoorka aan weydiinaya waxay tahay waxaan aragnaa dad badan oo liqiyo gacan maanta ka ah oo uurka hooyadoodana kala soo baxay oo markii ay yaraayeenba u dhashay marka uurku jirka muu ku dhacaa cudurka dabayshu mise hadduu ku dhaco siyee looga badbaadin karaa waa su-aasha yiri koowaad ma garata xanuuno kale wey tiro badan waxaa la yidhahdaa balasi baa la yidhahdaa kuwa xanuuno kale weeyaan oo xanuunada ugu taga waxa weeye waxaa la yidhahdaa m m r baa la yidhahdaa kuwa had iyo goraale ugu taga oo hooyada ugu taga way ka duwaya kuwaas torge baa la yidhahdaa kuwaas kuma jira isagu waxa weeye waa xanuuno kale feriso kale iyo weeyaan waa mustafa abiib xasan oo mar labaad soo noqday haddana daktar waxaan ku weydiinayaa inta badan waxaa jira xanuun shadeecada la yidhaha shadeecadu markaa waa daada shanta sano ka hooseysa iyo ayay ku dhici sidaynu da hore u haynay hadda se waxaa la arkay dad waaweyn oo ay ku dhacdo marka horena waxaa loola jiray kuma dhacdo dadka waaweyn talow wax isbedel kaa yimi muxuu yahay doctore waxa weeye shadeecadu waa virus viruskaasi waxa weeye laba arrimood qofka ayuun baa loogu dhicin waa ta koowaad haddii qofka tallaal uu qaato tallaalkaasoo weliba noqonaya laba jeer oo ka hore iyo ka dambe hadduu labadaa qaato waxaa la yidhaahdaa kuma dhacasho haddii qofka ay hore usoo martayna oo ay hore ugu dhacdayna kuma dhacdo laakiin waxaan kuu sheegayaa dadka waaweyn kuma dhacdaa ma jirto shadeecadu waa cudurrada dillaaca ee la yidhaahdo safmareen oo laga bilaabo iminka min hargeysa ilaa laascaanood lagu arki karo weeye xanuunada caynkaas mar keliya dilaaca ayay ka mid tahay marka qofkii aanay hore ugu dhicinba way ku dhacayso qofkii aan tallaaleyn na way ku dhacayso doctore waxaa jirta in ay jiraan dad da' ah oo xataa ay adag tahay in daawo la siiyo marka kuwaasoo kale see loola tacaalaya haddii matalan laga hadlayo dabaysha oo kale soo maaha mise xanuuno kale dabaysha oo kale inta badan meelaha xanuunku ka jira mooyaane meelaha kale waxaa la daneeyaa inta badanoo dee muhiima carruurta soo koraysa wixii shan jir ilaa shan jir ka yar ayaa la yidhahda hala siiyo haddii meesha xanuunku ka dilaaco la joogana waxa weeye macadadka waaweyn waa la siinaya kuwaasoo kale waxaa loo siin karaa tuubo in la geliyo tuubo naasagaashigtii ubaa ladhahdaa inta tuubada la geliyo tuubada loogu shubo beetrediya loo raaciyo ayaa lagu siin karaa waa injineer boran uu naga hadlay jeeda waxaan weydiinaya imika jabeecada layidhaahdo een dadka mar laga tilaaday mar labaad may ku dhacdaa mise haddaysa ku dhacdana sidee loogu badbaadin karaa su-aasha kale ugu dambeysay waa Ah, waan gartay sidii aan markii dhaweed sheegay anoo salaamaya injineerka shadeecadu waxay leedahay laba tallaal bay leedahay labadaa tallaal mid waxaa la siiyaa ilmuhu markuu sagaal bilood joogo sagaal bilood jiro sagaal bilood markuu jiraa la siiyaa ka labaadna waxaa la siin karaa marka uu marayo shan iyo toban bilood ayaa la siin karaa iyadana waxa weeye hadduu gafo shan iyo tobanka biloodna waa la siin karaa ilaa saddex jirka afar jirkiisa waa la siin karaa intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiya oo toddobaadkan uu marti igu ahaa dhotor idriis xaaji nuur maxamed oo qaabilsan xanuunada carruurta kana shaqeeya wasaaradda caafimaadka ee somalilan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiinba idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo intaasina waxaa inoogu dhammaaday barnaamijka dhakhtarka weydii oo aad dhegaysataan maalin walba oo khamiis ah wuxuuna idinkaga yimid barnaamijka isku xirka caafimaadka ee ka baxa idaacaddan v o a